dhacdadii toogashada ahayd ee dhowaan lagu dilay kooxo dalxiisayaal oo ka dhacday deegaanka bahlaqam ee ka tirsan gobolka kashmiir ee indiya ay maamusho ayaa mugdigelisay xiriirka indiya iyo baakistan kaasoo taxnaa tan iyo sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo afartankii falkan oo dhacay labaiyo labaatankii bishan abriil ee sanadkan laba kun shan iyo labaatanka ah ayaa sababay dhimashada ugu yaraan afar iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen tobnaan kale iyadoo falkan ay mas-uuliyaddiisa sheegteen kooxo maxalli ah ay dowladda indiya waxa ay ku eedeysay ciidamada baakistan inay ka dambeeyeen howlgalkani ciidamada indiya ayaa qaaday tallaabooyin adag oo ka dhana danaha baakistan ee gobolka iyagoo xiray isgoosyada dhulka iyo hawada dhanka kalena joojiyey fiisaha dalkugalka ee indiya taasoo ay cadaadis ku saarayaan xukuumadda islaamabaad dhacdooyinkan soo nonoqday ee salka ku haya sohdinta u dhexaysa labadan dal ayaa keenaysa in dib u eegis lagu sameeyo dheelitirka awoodeed ee dhinacyada ishaya iyadoo la eegayo khatarta sii kordhaysa ee xurgufta u dhexaysa labadan dal ee deriska ah kuwaasi oo ku hubaysan hubka nuucleerka ah ee sida daran wax u gumaada arrintan ayaa la mid ah dhacdadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii markii xubno ka soo jeeda kashmiir ay gudaha u galeen qaybta ay indiya ka maamusho gobolkaasi taasoo keentay inay qabsadaan goobo ka mid a dhulkaasi oo ugu dambeyntii keentay in indiya ay soo abaabusho ciidamadeeda ayna dib u qabsato dhulkii laga qabsaday haddaba warbixintan ayaan ku eegaynaa isbarbardhig ku saabsan awoodda labadan dal kuwaasi oo wadaaga sohdin ka badan saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir inkasta oo dadka indiya ay shan jeer ka badan yihiin kuwa baakistan haddana qaybta dalkaasi ee askarta loo qoro ee ciidankeeda hubaysan ayaa ka badan midda sanad walba loo diiwaan geliyo indiya dalka indiya ayaa ciidamadiisa ku qarash gareeya miisaaniyad toban jeer ka badan midda baakistan ay ku bixiso ciidamadeeda dhanka kale indiya ayaa leh dhul in ka badan afar jeer ka weyn baaxadda baakistan waxayna ku faantaa inay leedahay xeebo waaweyn oo bixiya ganacsiyo kala duwan iyo marinada sahayda ah ee dhulka iyo badda waxaa kaloo ay ku leedahay khayraad dabiici ah oo laga soo saaro dalkeeda inkastoo khayraadkani uusan si buuxda u daboolin baahida dadka ah si la mid a baakistan inkastoo ay dowladda baakistan albaabada u furtay shiinaha iyo turkiga si ay u horumariyaan nidaamkeeda difaaca hawada oo ay ku jiraan heshiisyada shiinaha ee f c soddon iyo kow diyaaradaha qarsoodiga ah iyo nidaamyada difaaca ah ee turkiga ee jiilka shanaad waxay indiya dhankeeda heshiisyo kuwaasi la mid a la gashay maraykanka yuhuudda dowladda indiya ayaa isku daysa soo saarista qalabyada ciidamada oo casri ah oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka sida tijaas maraakiibta gujiska ah ee badda quusta baabuurta gaashaaman gantaalada riddada dheer iyo habab kale oo ah difaacyo horumarsan marka la eego iskaashiga dibadda maraykanku waxa uu xoojiyey iskaashiga difaaca uu la leeyahay indiya isagoo u tixgeliyey dalkaasi saaxiibkiisa difaaca ee ugu weyn dhanka kalena dejiyeyna martabad ka dhow tan xulafada neeto iskaashiga indiya iyo yuhuudda ayaa soo kale gacan ka geystay horumarinta nidaamyada gantaalada horumarsan diyaaradaha sahanka iyo nidaamyada difaaca hawada indiya iyo baakistan ayaana sii wada tartanka ay ugu jiraan sidii ay u horumarin lahaayeen hubka istaraatiijiga ah sida gantaalada balaastikada ee xambaari kara madaxyada nuukleerka tusaale ahaan gantaalka balaastikada ah ee indiya ee lagu magacaabo agni kaasoo ka gudba qaaradaha oona gaari kara masaafo dhan shan kun oo kilomitir taas beddelkeeda waxaa jira gantaal ay leedahay dowladda baakistan oo lagu magacaabo shaahiin kaasoo gaarayo masaafo u dhexaysa laba kun iyo shan boqol ilaa saddex kun oo kilomitir iyadoo la qiyaasayo in tirada madaxyada nuukleerka ee labada waddan ay kor u kici doonto laba boqol ama laba boqol iyo konton madax marka la gaaro dhammaadka sannadkan laba kun shan iyo labaatanka shabakado qaas ah ayaa tilmaamaya in baakistan ay si deg deg a u ballaarisay hubkeeda nuukleerka iyadoo lagu qiyaaso in islamabaad ay haysato hub nuukleer ah oo gaaraya ilaa boqol iyo lixdan iyo shan madax marka lagu daro awoodda ay u leedahay inay sanad walba soo saarto ku dhowaad soddon madax oo nuukleer ah islamabaad waxaa kaloo ay haysataa gantaalada hafad ee xambaari kara madaxyada nuukleerka kuwaasoo sidi kara masaafo dhan saddex boqol oo kilomitir iyo gantaalada hafad afar oo iyagana gaarayo masaafo dhan toddoba boqol iyo konton kilomitir indiya iyo baakistan labaduba waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo ah saddex geesoodka nuukleerka kaasoo ah erey qeexaya habka loo tuuro hubka nuukleerka ah marka laga soo saaro khasnadda nuukleerka ah ee istaraatiijiga ah waxuuna ka kooban yahay saddex xub oo waaweyn kan koowaad waa kuwa gamabambooyinka istaraatiijiga oo loola jeedo diyaaradaha midka labaadna waa gantaalada balaastikada ah ee dhulka laga tuuro halka midka saddexaadna uu noqonayo gantaalada balastikada ah ee badda hoosteeda laga gano bakistan ayaa u aragta isticmaalka deg dega ah ee hubka nuukleerka inay tahay dariiq lama huraan ah oo looga hortegayo isku dayo kasta oo ay sameeyaan militariga indiya ka hor intaysan dhicin ee maaha kadib markay noqoto mid dhabah geesta kale indiya ayaa wax kabeddel ku wada diyaaradaheeda dagaalka sida miiraaj laba boqol itshi suu soddon iyo jaguaris kuwaasoo qaada hubka nuukleerka laakiinse diiradda iyo xoogga ugu weyn ayaa weli ah mid ay sarayso gantaalada balaastikada ee dhulka laga rido marka si qoto dheer loo eego tirooyinka lagu cabbirayo baaxadda hubka iyo awoodaha hawada ah iyo dhulka ee labada dhinac waxaa soo baxaysa inaysan ka turjumaynin inta uu la egyahay qarashka uga baxay difaaca labada dal maadaama tirakoobyadani ay muujinayaan in bakistan ay ka sarayso indiya nisbo ahaan laakiinse tani waxaa laga yaabaa inay hoos u dhigto aqoonta farsamada iyo saraynta tiknolojiyadda taasoo inta badan u xaglinaysa dhanka indiya dhanka awoodda badda marka la eego farqiga weyn ee dherarka xeebta ee u dhexeeya labada dal wuxuusan shaki ku jirin in ciidamada badda ee indiya ay tiro ahaan iyo tayo ahaanba ka sareeyaan ciidamada badda ee bakistan waxaana arrintaasi tusaale kugu filan in indiya ay leedahay laba markab oo diyaaradaha xambaara kuwaasoo mid ka mid a iyadu farsamaysatay